madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa qaadista cashuurta gaadiidka islamarkaana mas-uuliyad la ysaga saari lahaa ilaalinta sharciga wadamarista ee gaadiidka kulanka waxaa kasoo qayb galay qeybaha ay quseysa cashuurta gaadiidka sida wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada kusimaha taliyaha booliiska taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka iyo mas-uuliyiin kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland mahad cabdi salaad oo markii kulanku soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha muhiimka ee kulanka looga hadlay isagoona sheegay in la dardargelinayo qaadista cashuurta gaadiidka iyo sidii loo hubin lahaa in gaadiid walba sharcigiisu u dhammaystiran yahay wuxuuna bulshada ugu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan ayna fududeeyaan bixinta canshuurta
waxaa halkan noogu dhammaaday hadda shir oo looga hadlayay arrimaha gaadiidka wadamarista iyo canshuuraha laga qaadayay shirkaas waxaa noo jeergarinaya madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabdiqaadir luga dheere wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda gaadiidkaa fadhiyey waxaa fadhiyey taliyayaasha booliska iyo traafikada fadhiyey runtii wuxuu ahaa shir fiican shirkaas waxaa lagula faguray todobaadyadii lasoo mooday ama toddobaadkii lasoo mooday carqaladihii jiray iyo sidii looga bixi lahaa runtii ribood fiican baa lagu kala qaatay wiigan hadda horteena ee bilaabanayo wixii la qaban lahaana way noo fududaatay markii wiiggii hore ee soo dhaafnay aan aruurinay carqaladihii na soo qabsaday waxaan ugu baaqayaa guud ahaan dadka reer jubbaland khaasan reer kismaayo in ay dardargeliyaan canshuurta wadamarista ama transmataalaha ama leysin ninkuu ka dhacsan yahay ama ninkii gawaari la kala wareegay warqadii transferga ay ka maqan tahay waxyaalahaas oo dhan way iswataan runtii canshuur canshuur canshuurta kama harto dowladnimadu canshuur kama soo harto dowladdu waa inay canshuur qaado dadweynehu canshuurta haddaad bixin weysaan waa dhibaato iyo habaxsanaan ku imaanaysa dowladnimadii marka canshuurta la bixiyo dadka reer kismaayo ama reer jubbaland oo ahaa dad wanaagsan oo dowladooda kaba isku tashi badan soo sameeyey waxaan ka codsanaynaa in ay sii laba jibaaraan in canshuurta la bixiyo gawaarida kulankan ayaa ku su-aaday iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada kismaayo laga bilaabay qaadista cashuurta gaadiidka oo ah mid sanadla